بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى آه، casharkan waa casharka boqol sideetan iyo shan waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha boqol afartan iyo toddobo waxaanu weli ku dhex jirnay maraatibtii maraatib alqadar khaasatan almartabatu athaaniya oo martabadii labaada alkitaaba taqaadiirtii soo gudagelaysay oo shanta ahaa ayaynu ku dhex jirnay kii ugu dambeeyey oo ah ee altaqdiir alyowmiy ayuu rabaa su-aashan inuu sheikhu daliil inoo siiyo waa su-aasha boqol iyo afartan iyo toddobo wuxuu yidhi ma daliil calaa taqdiir alyowmiy macnaha waa inagii nidhi waatuu shiikhu yidhi taqaadiirtu waxay u qaybsamaan waxyaalihii allah u qadaray oo wax walba la qoray asalkii midda azaliga ahayd kabacdi haddana midda ee cumriga tan waxa weye maarata xawliga tan ugu dambaysa oo ah alyowmiy bal aynu aragna wuxuu shiikhu marka u deliishada taana oo macnaheedu waxa weeye maalin walba wixii dhacaya si gaara loo qoraa wuxuu deliishaday jawaabta qowluhu tacaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala kula yowmin huwa fi sha'n fi suurati araxmaan يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أي في أمر معناها الله سبحانه وتعالى معنى والبا وحوي وحبو أما وحوي أمريا أما وحوي يدي وحبو قدريا معناها هو في شأن وي وحاو مركا يري قابك ودلي شنيو أثر بوكيني ضعيفة oo waxa weye aan sugnayn oo xaakim uu ka warinayo maaragtay horta aynu akhrina waynu arki doonnaa wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaas waxa uu yidhi ina mima khalaqa allaahu allah waxa uu abuuray waxaa ka mid ah alloxulmaxfuud waa kitaabka looxulmaxfuudka waa sax ilaahay baa abuuray waxa markaasuu tilmaamay oo wuxuu yidhi wuxuu ka abuuray min duratin waxawe baydaa waxa uuna tilmaamo u bixiyey macnaha darafkiisa iyo dhinaciisa yaaquut iyo lulu iyo halkaasuu ku tilmaamay waxa uu yidhi marka maalin kasta allah subxaana wa tacaala kula yowmin maalin kasta halaaamiata wa sitiina nadra ama mara ayaa ilaahay eegaa markaasuu yakhluqu waxa weeye allah waxbuu abuuraa ciduu doono u dembi dhaafaa ciduu doono ayuu kor u qaadaa ciduu doonuu hoos u dhigaa ciduu doonuu sharaf siiyaa kulli marka wadaalika qowluhu tacaala buu yidhi kulla yowmin huwa fii sha'n saasuu u fasiray buu yidhi laakiin xaakim markuu wariyey waxaa ka daba tegey xaakim waa saxiixulisnaad buu yidhi laakiin waxaa ka daba tegey imaamu dahabi raximah allahu tacaala fi talkhiis markaasuu waxa uu yidhi nin baa ku jira buu yidhi waahin oo waxa weeye waahigu waxa weeye waa min anwaaci daciif weliba waa dacfu shadiid haddii la yidhaahdo waa rajulun waahin ay macnaha dacfuhu waa daciif jiddan oo aad buu daciif u yahay oo wax lagu kalsoonaan karaa ma aha idan marka atharkan culummadu waa daciifiyeen waxayna yidhaahdeen laa yu'khadu minhu alcaqiida wax laga qaadanayo ma jirto marka waa la tuurayaa marka shiikhu inuu atharkan oo kala keena ma ahayn waayo dacfigiisa culummadu aad bay u caddeeyeen marka looma baahnayn inuu kitaabka caqiidada gafara allaahu lah inuu kanoo kale ku deliishado keliya waxa weye markaa ee, looma hayo daliil taqdiirka yowmiga ah sanadkii waynu soo aragnay ay saa u fasireen oo aathaarta in sanadkoo dhan loo dhiibayo amaa maalin walba haddana in si gaara loo qorayo oo loo dhiibayo oo taqdiir ay tahay gaara ma hayna daliil sugaysa oo saxiixa oo waxa weye intaa unbaa loo hayaa aayaddaas oo dee caam ah kula yowmin huwa fi shaanin waxa weeye haddee atharkii cabdullahi ibni cabbaasna daciif uu noqday oo waxa weye sidaa daraaddeed waxba laga qaadan mayo marka halkaas ayaynu uga tegaynaa waxaynu ka qaadanayna ma jirto kabacdi shiikhu kalaamkiisii wuxuu ku soo khatimay oo yidhi macnaha cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullaahi ibni cumar iyo bee sidaa ku fasiray Eh, taqdiirkani waa yowmiga wuxuuna soo hoosgelayaa buu yidhi oo ku dhex jiraa taqdiirkii asaliga ahaa oo cilmiga ilaahay sidaa daraaddeed buu yidhi aayadda qur-aanka innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun ayay ku fasireen buu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullaahi ibni cumar iyo in loo jeedo taqdiirka yowmiga ah alcilmu cinda allah marka calaa kulli xaal eh, kalaamkiisii uu waxa weeye taqaadiirta kaga hadlayay wuxuu ku gebagabeeyey inay kuwaan oo dhan ay u noqonayaan taqdiirka azaliga ah oo ah allah subxaana wa tacaala looxul maxfuudka inuu waxa weeye ku qoray wax walba awal maa khalaqa allahu lqalam faqaala uktub qaala maada aktub yaa rabbi qaala uktub maa yakuunu ilaa qiyaami saaca waxa walba oo dhici lahaa halkaasaa lagu qoray oo lagu daweynay mas'alan marka baraarujinayaa culummada ay qaar baraarujiyeen waxa weeye oo ah xadiidkan awal maa khalaqa allaahu alqalam iyo xadiid kaloo aynu soo marnay oo isagana odhanayay waxa weeye qadara allaahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla khalqi asamaawaati waalardi bikhamsiina alfi sana wa carshuhu cala almaa xadiidka imaamu muslim labada xadiid waa xadiis saxiixa marka carshiga xadiidka imaamu muslim wuxuu odhanayaa markuu ilaahay maqaadiirtoo dhan qadaray qabla khalqi samaawaati ard bikhamsiin alfa sana wa carshuhu cala almaa halkaa culummada qaar baa waxay ka deliishadeen carshigu inuu ka horreeyey marka waxaan la qadarayo oo la qorayo idan marka waxay yidhaahdeen keebaa horreeya qalamka iyo carshiga marka waxay culummo badan rajaxeen sida imaam ibnu qayim raximahu llahu tacaala uu qasiidadiisa nuuniyada ku ku rajaxo waxa weeye waa khilaaf horta bayna alculamaa culamaa ahlusunna waa isku khilaafeen qaar waxay qabsadeen xadiidka awal maa khalaqa allaahu waxay dhahdeen qalam baa ugu horreeyey qaarna waxay yidhahdeen maya wa carshuhu cala almaa wa kaana carshuhu cala almaa idan markaa waxay ku tageen culummo badan sida ibnuqayim uu rajaxayo inuu carshigu horreeyey carshigu inuu horreeyey oo waxa weeye markaa kabacdi qalamka la abuuray oo qalamku waxaan kaloo dhan oo la qorayo ayuu ka horeeyaa laakiin wa carshuhu cala almaa taas ayuu rajaxayaan culummo badan waalcilmu cinda allah marka masaladaas horena oo u soo marnay axaadiidta taas ayaan baraarujinaya insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaa marka waxaa noogu dhammaaday waxa weeye shantii taqaadiir oo uu sheegay oo martabadda labaad soo guda gelaysay oo ahayd waxa weeye alkitaaba walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin